الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين qaala almuallifu raximah ullah fadlu taxmiidi waltahliili waltasbiix waxaan ka soo baxnay fadlu dikri guud ahaan dikrullaahi casa wajalla fadaa'isha uu leeyahay gaar ahaan fadliga ay leedahay yacni baab gooniya ayuu sheikhu wuxuu uga hadlay oo si gaara altaxmiid waltahliil waltasbiixna wuxuu ka dhigay baab gaara altaxmiid waa alxamdu lilah waltahliil waa laa ilaaha ila allah watasbiixna waa subxaana allah marka qofku inuu yidhaahdo subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah fadliga ay leedahay ayuu baab iyo fasal u yahay qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man qaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa cala kulli shayin qadiir waa xadiid abi hurayra radi allahu canhu man qaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kulli shayin qadiir miata mara fii yowmin mi'ata mara kaanat lahu cidla cashri riqaabin wa kutibat lahu mi'atu xasana wa muxiyat canhu mi'atu sayi'a wa kaanat lahu xirzan min ashayطaani yowmahu dalika xataa yumsiya walam ya'ti axadu biafdala mima jaa'a bih ilaa rajulun camila akara minhu wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam man qaala qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir waa towxiid alla xaq lagu caabudo ma jiro ila allah alla mooyaane subxaanah wa tacaala waxdahu xaaluu alla keligii yahay subxaanahu wa tacaala laa shariika lah xaaluusan alle wax wadaaga lahayn lahu lmulku mulki iyo boqortooy oo dhan allah iska leh wa lahu alxamdu mahad dhammaanteedna ilaahay baa iska leh wa huwa allah calaa kulli shayin wax walba qadiirun waa mid awooda qofkii yidhaahda dikrigaas fii yowmin maalin gudihii mi'ata maratin boqol jeer qofkii yidhaahda kaanat lahu waxay u noqonaysaa dikrigaasi cidla cashri riqaabin waxay u dhigmaysaa toban qoorood ayay la mid tahay cidla macnaha waa waa mila wey toban qoorood macnaha toban addoon asigoo xoreeyey ayay u noqonaysaa in la xoreeyo addoommada fadaa'il fara badan bay leedahay hal addoon inaad xorayso ayaa ajarkeedu aad u badan yahay maxaad u malaynaysaa haddii aad xorayso toban addoon waa fadli aad iyo aad u weyn waxaa marka u dhigma inaad toban addoon xorayso inaad dikrigan la timaado intaa keliya ma aha wa kutibat lahu mi'atu xasana waxaa loo qorayaa boqol xasano boqol ajara loo qorayaa wa muxiyat canhu waxaa laga tirtirayaa oo laga masaxayaa mi'atu sayi'atin boqol dembina waa laga tirtirayaa wa kaanat lahu waxay u noqonaysaa xirzan gaashaanbay waxay uga noqonaysaa min ashaytaani shaytaanka xirzi bay shaytaanka uga noqonaysaa yowmahu daalika maalinkiisa maalinkaas macnaha uu dikriga la yimid shaytaankii difaaca iyo gaashaan bay uga noqonaysaa xataa yumsiya ilaa uu galabti gaaro ilaa gelinka dambe uu gaaro walam yaati axadun axad la imaan maayo biafdala mima jaaa bih wax ka fadli badan waxa uu la yimid qofii la imaamaayo ilaa rajulun ilaa nin mooyaane camila sameeyey akara minhu intii uu sameeyey in ka badan dikrigaani gaabnaantiisa iyo fadaa'ishiisu aaday u kala badan yihiin aad iyo aadaa fadaa'ishiisu u badan tahay sida nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam qofka markuu yidhaahdo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir boqol jeer markuu yidhaahdo fadaa'ishan faraha badan uu helayaa meeqa fadli weeye marka marka koowaad boqol jeer dikrigaasi markuu yidhaahdo hal maalin gudihii waxay u dhigantaa toban addoon asigoo xoreeyay waa fadliga koowaad fadliga labaad boqol xasanaa loo qorayaa saddex waxaa laga tirtirayaa boqol dembi ayaa loo dhaafayaa afar wuxuu difaac uga noqonayaa iyo maanic u diida shaydaanka shaydaan dhibi maayo qofkaas shaydaankii baa ilaahay ka difaacayaa shaydaankii iyo shartii uu watay waxaa ka mid a fadaaisha ku jirta dikrigan qofka la yimaada axad lama yimaado wax ka fadli badan waxa qofkani uu la yimid ilaa qof camal sameeyey wuxuu sameeyey yacni asiga wuxuu sameeyey in ka badan qof la yimid mooyaane intaasoo fadaa'ila waxay ka ratimaysaa oo ay ka dhalanaysaa inaad boqol jeer tidhaahdo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir way fududahay soo maa carabkay ku fududahay aaday u sahlantaha aad bay u sahlantaha haddaad meel fadhiisato boqol jeer aad tidhaahdo waxaanu fadaa'ilaad helaysaa gelinka dambe haddii la gaarana boqol jeer baad dhehaysaa shaydaankii baa lagaa ilaalinayaa boqol xasanaa ilaahay kuu qorayaa boqol dembi baa laguu dhaafayaa toban addoon adigoo xoreeya ayay la mid tahay qofi lama imaan karo wixii adiga aad la timid wax ka fadli badan ilaa qof inta aad la timid in ka badan la yimaada mooyaane qof ku gaara ma leh ilaa qof dikrigaan intii aad la timid in ka badan la yimaada maaha wa qaala sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qaala subxaana allahi wa bixamdihi fii yowmin mi'ata mara xudat canhu khataayaah wain kaanat mila zabadi lbaxri man qaala qofkii yidhaahda subxaana allahi wabixamdi qofkii yidhaahda fii yowmin maalin gudihii mi'ata maratin boqol jeer qofkii yidhaahda xudat canhu khataayaa waxaa laga hoobinayaa dembiyadiisii dunuubtiisaa loo dhaafayaa wain kaanat haba ahaato dunuubtaasi mila zabadi lbaxri badda xumbadeedoo kale xumbada badda ee cadcadkaa tirada badan haba la ekaata haddii ay doontee waxa weeye dunuubtiisu waa loo dhaafaya dembigiisu macnaha hadduu doon ha bato dunuub fara badan ha lahaado waa loo dhaafayaa waa laga hoobinaya waa laga tirtirayaa dunuubtaas qofkii yidhaahda boqol jeer subxaana allaahi wa bixamdi waa wax aad u gaaban dikri aad u gaaban wey subxaana allaahi wa bixamdi boqol jeer maalinkii inuu yidhaahdo hadduu boqol jeer maalinkii yidhaahdo dunuubtiisaa ilahay u dhaafayaa subxaana wa tacaala dunuubtaasi haba badnaato ina alxasanaati yudhibna asayi'aat xasanaadku waxay baabi'iyaan sayi'aadkii iyo dembiyadii la gale marka subxaana allahi wa bixamdihi waa xasanaadkaasay ka mid tahay sayi'aadka iyo xumaanada lagu dhaafayo oo lagu baabi'inayo qaala rasuulu llaahi sala allahu alay salam xadiid abi hurayra waa xadiidkaana كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وعلى النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان لو كلمة دود أو خفيفتان فضفضود كسهلا على اللسان عربك ثقيلتان علس في الميزان ميزان كآخرك علس xabiibataani ila araxmaan allaha raxmaanka xaggiisana loo jecel badan yaho la jecel yahay labadaa kelimadood waxa weeye subxaana allahi wa bixamdih subxaana allahi alcadiim waa laba kelimadood subxaana allahi wa bixamdih subxaana allahi alcadiim labadan kelimadood wuxuu nebigu ku sheegay sala allahu calay wasalam carabka inay ku fudud yihiin qofka dhibi mayso qof walbaa dhihi kara ama caami ha ahaado ama taalibu cilmi ha noqdo qof walba way u sahlantaha inuu yidhaahdo waa la bari karaa hadduu ku celceliyo waa laba kelimadood oo carabka ku sahlan subxaana allahi wa bixamdih waa kelima subxaana allahi alcadiimna waa kelimadda labaadu waa khafiifataani cala allisaan oo cidna dhibi mayso waa sahlan yihiin haqiilataani fi lmiisaan fii miisaani alaakhira ma sahlana way ku culus yihiin miisaanka miisaanka waxa kugu cuslaynaya waa u baahan taha soo maa yowma alqiyaama waxa loogu baahi badan yahay waa waxa miisaankaaga cuslaynaya wey faman haqulat mawaasiinuh fa ulaa'ika hum lmuflixuun qofkii miisaanadiisu cuslaadaan miisaankiisa qofkii uu cuslaado allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay kuwaasi waa kuwa liibaanay yowma alqiyaama acmaasha waa la miisaamayaa xasanaadkana kifaa la saarayaa sayi-aadkana kifo kalaa la saaraya kifada waa la yaqaan soo maa miisaanada hadda wax lagu miisaamo waxay leeyihiin meel dhagaxa ama yacni dhagaxa miisaanka la saarayo iyo meel la saarayo waxa la miisaamayo waa laba dhinac marka hadda wax la miisaamaya sidaasaa loo miisaamaa xasanaadka iyo sayi-aadkana yowma alqiyaama miisaan ilaahay ugu talagala ayaa lagu miisaamaya xasanaadkana dhinac baa la saaraya sayi-aadkana dhinacaa la saaraya dembiyada qofka uu galay iyo wixii wanaag uu sameeyey haddii marka xasanaadku cuslaado oo miisaankii dhankii xasanaadka saarnaayeen uu haqiil iyo culays noqdo qofkaas waa liibaanay laakiin haddii xumaantii ay cuslaato dhankii miisaanka ay ka saarnayd macaasidii iyo dunuubtii iyo sayi-aadkii dhankii xasanaadkana uu fududaado qofkaasi waa khasaaray qofkaas waa qof khasaaro wey faman haqulat mawaasiinuhu faulaa'ika hum almuflixuun waman khafat mawaasiinuhu faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum qofkii miisaanadiisu ay fududaadaan allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi kuwaasi waa kuwa nufuustooda khasaariyey waa kuwa nufuustooda khasaariye wey cabdullaahi bni mascuud radi allaahu canhu waxaa laga soo naqliyay inuu yidhi waylun liman halabat aaxaaduhu calaa casharaatih waxaa hoog u sugnaaday qofkii xabad xabadkiisa ay ka qaalib noqdaan tobannaankii uu lahaa ilaan halkii xasano qofku sameeyo waa loo tobanlaabayaa sida xadiidii ku soo aroortay iyo qur-aankaba man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha tobanlaab buu leeyahay toban bajeera loo laabaya ilaa sabcimiati icfin ilaa abcaafin kaiira halkii marka xasano waa la toban laabayaa halkii sayi-a laakiin ma la toban laabaya mase hal sayi-a loo qorayaa hal dembiya loo qorayaa marka qofkii xabad xabadkii dembiyada ahaa ee uu galay ay ka tiro bataan xasanaadkii uu sameeyey ee midiiba la toban laabayay qofkaasi wuxuu yidhahda hoog baa u sugnaaday qofkaas waa qof khasaaray waa qofkii xumaantiisa ay ka badato wanaaggiisa labadan marka kelimadood fadaa'ishooda iyo wanaaggooda waxaa ka mid ah inay miisaanka aakhira ku culus yihiin waa haqiilataani fi lmiisaan xabiibataani ila araxmaan waa fadliga saddexaad ay labadan kelimadood leeyihiin xabiibataani ila araxmaan waa laba kelimadood oo loo jacayl badan yahay allaha raxmaankaa xaggiisa ilaahay waa jecel yahay subxaana wa tacaala macnaheedu waa maxay alla waa jecel yahay wuxuu alla jecel yahay haddaad la timaaddo maxaad ku gaaraysaa inuu ilaahay ku jeclaado subxaana wa tacaala inuu ilaahay ku jeclaado hadduu ilaahay ku jeclaadan waa liibaanta labadaa kelimadood waxaa waaye subxaana allahi wa bixamdih subxaana allahi alcadiim maantao dhan qofka dhihi karaa hadduu ilaahay waafajiyo hadduu ganacsanayo hadduu waxbaranayo haddii meel uu marayo hadduu meel fadhiisanayo mar walba waa laba kelimadood oo sahlan carabkiisa hadduu barano maantao dhan uu ku celceli karo subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim waa laba kelimadood oo sahlan laakiin ajar fara badan iyo xasanaad fara badan oo qofku ku helayo wey xadiidkan waa aakhiru xadiidin fii saxiixi albukhaari alimaam albukhaari xadiidkan uu ku khatimay kitaabkiisa saxiix albukhaariga xadiidka ugu dambeeya ee uu ku khatimay waa xadiidkan kalimataani khafiifataani cala lisaan qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam la an aquula subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar axabu ilaya mima talacat calayhi shams la an aquula inaan idhaahdo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar meeqa kelimadood wey waa afar subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar afar wey inaan idhaahdo afartaa kelimadood ayaa axabu ilaya xaggayga waxaa looga jacayl badan yahay mimaa talacat calayhi shamsu waxay qoraxi u soo baxdo afartan kelimadood inaan idhaahdo ayaan ka jeclaha buu yidhi waxay qoraxi u soo baxdo dhan waxay qoraxi u soo baxdo waa waa addunya kulluha adduunyadoo dhan wey iyo waxa ku dhex suganba adduunyado dhan waxaan ka jeclahay inaan afartaa kelimadood idhaahdo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam axabu lkalaami ila allahi tacaala arbacun laa yaduruka biayihinna bada't axabu lkalaami ila allah allah subxaana wa tacaala xaggiisa waxaa loogu jacayl badan yahay hadalka axabu lkalaami kalaam midka loogu jacayl badan yahay ila allahi tacaala alla xaggii arbacun waa afar laa yaduruka ku dhibi mayso biayihinna afartan midii bada'ta aad ku bilowdo yacni afartan midaad doonta ku bilow wax dhiba ma laha taad doonta soo hormari wax dhibaataa ma laha laa yaduruka ku dhibi maayo biayihinna mid- midii bada'ta aad ku bilowdo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar waa afartaa kelimadood wey waa axabu lkalaami ila allah hadal ilaahay subaa- allah subxaana wa tacaala xaggii waxaa hadal loogu jacayl badan yahay hadalka ilaahay ugu jecel yahe lagu hadlo waa afartaa kelimadood qofku inuu yidhaahdo afartan kelimadoodna waad kala hormarin kartaa haddaad alxamdu lilah soo hormariso laa yaduru dhib ma leh haddii subxaana allaahi aad soo hormariso wax dhiba ma laha laakiin afartaa kelimadood ilaahay subxaana wa tacaala hadallada lagu hadlo afarta ayuu u jecel yahay waqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ayacjizu axadukum axadkiin ma wuxuu ka caajizayaa yacni ma awooda miyaa wey an yagsiba inuu kasbado kulla yowmin maalin walba alfa xasanatin kun xasano inuu kasbado fasa'alahu saa'ilun min julasaa'i mid wax weydiiya mi- yacni mid su'aal weydiiya ayaa nebiga wuxuu weydiiyey oo min julasaa'ihi kuwa rasuulka la fadhiya ka mid ah wuxuu ku yidhi kayfa yagsibu axadunaa alfa xasana axadkeen siduu ku kasbanayaa kun xasano qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam yusabbixu mi'ata tasbiixatin subxaan allaahi ayuu boqol jeer leeyahay fa yugtabu lahu waxaa loo qorayaa alfu xasanatin ba kun xasano xasanaa loo qorayaa fa tugtabu lahu waxaa loo qorayaa alfu xasana ow tuxadu canhu ama waxaa laga hoobinayaa oo laga tirtirayaa alfu khadi'atin kun gaf waa kun dembi wey ayaa laga tirtirayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay axadkiin ma wuxuu ka caajizayaa inuu maalin walba kasbado kun xasano kun ajar inuu helo saxaabada nin ka mid ah weydiiye wuxuu yidhi sidee ku dhacaysaa arrintaasi rasuulka ilaahay sidee qofka uu ku kasbanayaa kun xasano qaabkee wuxuu yidhi boqol jeeroo wuxuu leeyahay subxaana allah yusabbixu mi'ata tasbiixa boqol jeer ayuu wuxuu leeyahay subxaana allah boqol jeer hadduu yidhaahdo subxaana allah wuxuu kasbanayaa kun xasano ayuu kasbanayaa boqol boqol jeer hadduu subxaana allah yidhaahdo halkii marna meequu ku helayaa hal mar hadduu subxaana allah yidhaha waa toban xasana soo ma waa loo toban laabayaa toban ajaruu helayaa macnaheedu meeshaa marka maxaa ka soo baxaya markuu boqol jeer yidhaahdo kun xasanuu helayaa ama kun ajaruu helayaa waxaana loo dhaafayaa kun dembi oo khata iyo gaf ka dhacay ayaa ilaahay u cafinaya subxaana wa tacaala axaadiidan aan akhrinay kulligood waxay tusinayaan kelimaadkan fadliga ay leeyihiin kelimaadkan fadliga ay leeyihiin cinda allahi subxaanahu wa tacaala waxaan kaloo halkaasi ka dareemaynaa inaan fursado badan dayacnay oo qanaa'im fara badan aan beeldaraynay maadaama ay yar yihiin dadka naga midka ah ee ku mashquulsan bidikrillaah aaday u yar yihiin waan hadalnaa hadalkeennuna waa badan yahay laakiin hadalkeennu uma badna mid ilaahay lagu caabudayo subxaana wa tacaala inuu yahay wuxuu u badan yahay qiila waqaala wuxuu u badan yahay sheeko iyo kaftan wuxuu u badan yahay lahwi iyo lacib waaba haddii dembi laga badbaado waa haddii aan ka badbaadno hadallo dembiya inaan ku hadalno hadallada dembiga laftirkeeda in laga badbaado aada u yarta oo beentu waa badanta qofkuna hadduu hadal badan yahay qofku hadduu hadal badan yahay hadalkii badnaana uusan u leexin fadaa'ishan axaadiidta ku soo aroortay iyo dikriga allah subxaana wa tacaala hadduusan u leexin laa shaka khata'iisa iyo dembigiisu inuu badnaanaayo shaki la'aan wey inuu dembigiisa badnaanaayo maxaa yeelay karatu lkalaam qofka wuxuu dhexalsiiyaa waxyaaba badan oon bannaanayn inuu ku hadlo qofka hadduu hadal badan yahay waa gaf badan yahay wuu akhtaa badan yahay waxbuu daduu xamanayaa daduu caaynayaa daduu isku dirayaa beenuu sheegayaa intaasoo dhan wuxuu ku kasbanayaa xumaan carabka waxay yidhahdaan culummada xibnaha bani aadamka xibinta ugu khatarta badan waa xibinta ugu khatarta badan ee dadka in badan u sababta inay naar galaan waa carabka axaadiidta nebiga calayh isalaatu wasalaam sidaasay tusinayaan mucaad ibni jabal radi allaahu canhu markuu nebiga calayh salatu wasalaam arrimo badan kala hadlay ee uu yidhi rasuulka ilaahay waxaasoo dhan wax ii jamcinaya ii sheeg muxuu ku yidhi nebiga calayh salaatu wasalaam kufa calayka haadaa bud kan iska qabo wuxuuna u ishaaray carabka midkaan iska qaba buu kaa khatar badan kugu haya markaasuu rasuulka ilaahay oo ma noola qabanaya waxa aan ku hadalno wax walboon ku hadalno ma noola qabanaya wuxuu nabigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam mucaadow hooyadaa gablantaya waa kelimada carabtu iska yidhahdaan habaar loolama jeedo hooyadaa gablantaya dadka ma waxaa naarta weji weji ugu rida ilaa waxay carabadooda gurtaan mooyaane waxa carabka ka dhacaba ugu badan waxa dadka naarta gelinaya xibinta marka ugu khatarta badan waa carabka sidaa darteeda nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi man yadmanu lii maa bayna lixyayhi wamaa bayna rijlayh adman lahu ljanna yaa ii damaano qaadaya waxa labadiisa lixya u dhaxeeya lixyada waa lafta garka waxa u dhaxeeyana waa carabka iyo wamaa bayna rijlayhi waxa labadiisa lugood u dhaxeeya oo farjiga ah labadaasi yaa ii damaano qaadaya macnaha qo yaa ii damaano qaadaya inuusan sinaysanayn yaa ii damaano qaadaya carabkiisa inuu xaaraan ka ilaalinayo oo anigana janno aan u damaano qaada adman lahu ljanna jannaan u damaano qaadaya buu le nabiga calayh isalaatu wasalaam qofkii labadaa ii damaano qaada waxaana axaadiida ku soo aroortay subax walba markuu waagu baryo in xibnaha dhan ay ahbinayaan carabka oo ay leeyihiin ittaqi llaaha fiina war ilaahay nooga baq carabow ilaahay nooga cabso fain istaqamta istaqamna wa in icwajajta icwajajna haddaad adigu toosnaato annagu waan toosnaanaynaa waa wanaagsanaanaynaa haddaad adigu qalloocatana annagu waa qalloocanaynaa marka ilaahay nooga baq xibnihii baa ahbinaya carabka carabka marka waa xibinta ugu khatarta badan bani aadamka waana waxa ugu badan ee qofka yacni arooriya kuna kallifa meelo badan oo qaldan inuu ku dhaco marka dambena u sababa inuu cadaabka ilaahay galo subxaana wa tacaala qofka wuxuu carabka uga dhawaaqo ayuu wuxuu ku soo gelayaa islaamka waxaana laga yaabaa wuxuu carabka ka yidhahdo inuu diinta uga baxo acdamu kalima waxay ka dhacdaa carabka afdalu kalima carabkay ka dhacdaa kelimad ugu khatarsanna inta badan carabkay ka dhacdaa oo kufriga ee gaalnimada ah walaqad qaaluu kalimata alkufri marka carabku imaa inuu kugu hogaamiyo khayrka iyo wanaagga waa imaa inuu kugu hogaamiyo cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala marka ximinta ugu khatarta badan waay waana xibinta ugu dhaqdhaqaaqa badan xibnaha bani aadamka qofku waxaa laga yaabaa inuu weligii zine iyo faaxisho uusan ku dhicin laakiin carabka sida qaalibka lagama badbaado alimaam ibnuqayim raximah llah wuxuu leeyahay waxaa la yaabla buu yidhi waxaad arkaysaa buu yidhi dad fara badan oo iska ilaalinaya inay xaaraam cunaan xoolo xaaraama inuu cuno ganacsi xaaraama inuu galo nikaax xaaraama inuu sameeyo wax walboo xaaraama oo ku tacalluqa waxyaabaha la cuno ama la cabo wuu iska dhowraaya waa mutawaric waa ka tawarucaya waa iska ilaalinaa laakiin wuxuu yidhi maantao dhan wuxuu cunayaa dadka hilbahooda dadka hilbahooduu cunayaa hilbaha dadka cunaya muxuu la jeedaa waa xanti maantao dhan dadkuu xamanayaa maantao dhan daduu caaynayaa laakiin raashinka xaaraanta wuxuu leeya cuni maayo waa iska ilaalina hilba xaaraanna waa cunayaa maantao dhan waa khatarta carabku leeyaha waay haddii marka carabku sidaa yahay hadalna uusan joojinayn waa inaad uga faa'iidaysato waxyaabaha nebigu sala allah alay slam axaadiidtan uu ku sheegay ku mashquuli dikriga ilaahay uga faa'iidayso dikriga ilahay inaad ku mashquulayso fii laylika wa nahaarika habeeniya maalinba taa macnaheedu ma aha qofna hala hadlin ma aha qofka haddaad la hadlayso khayr ku hadal yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah waquluu qawla sadiida waquluu qawla sadiida allah subxaana wa tacala wuxuu le ilaahay ka baqa oo waxaad tidhaahdaan hadal toosan hadal mustaqiima hadal xaqa waafaqsan ku hadla haddaad weyso hadal wanaagsanood ku hadasho waxaa kula gudban inaad iska aamusto man kaana yu'minu biاllahi walyowmi اlaakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofkii allah iyo aakhiro rumaysan khayr ha yidhaahdo ama ha aamuso khayr ku hadal ama iska aamuso fii xadiiin aakhar nabiga calayh salatu wasalaam wuxuu leeyahay quluu khayran taslamuu waskutuu can sharin taqhnamuu war khayr ku hadla quuluu khayran taqhnamuu khayr sheega waad haniimaysanaysaan fawaa'idaad helaysaan waskutuu can sharin taslamuu shar ka aamusa waa nabadgelaysaan sharta haddaad ka aamusta waa nabadgelaysaa khayr haddaad ku hadashana waad faa'iidaysanaysaa laakiin haddaad hadasho khayrna aadan ku hadal oodan aamusin ood xumaan ku hadasho waad khasaaraysaa shakila'aan we ninkii shaacirkan wuxuu yidhi idaa lam tajid qowlan sadiidan taquuluhu fasamtuka can hayri sadiidi sadaadu idaa lam tajid qowlan sadiidan taquuluhu haddaadan hayn buu yidhi hadal toosan oo ad ku hadasho haddaadan haynin fasamtuka can hayri sadiidi sadaadu inaad ka aamusto hadalka aan fiicnayn ayadaa toosnaana wey wax aan fiicnayn inaad ka aamusto toosnaa wey hadal aan toosnayn inaad ka aamusto waa toosnaan baydkaasi shaacirka wuxuu ka qaadanayaa axaadiida nebiga calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka hadda aan sheegnay man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut khayr dheh ama aamus marka imaa inaad khayr ku hadasho wanaag aad ku hadasho ama aad iska aamusto waad nabadgelaysaa waad nabadgelaysaa marka carabka carabada ha lagu mashquuliyo adkaartan fadaaisha faraha badan ay ku soo aroortay uu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam axadkiinma wuxuu ka caajizayaa maalinkiiba kun xasana inuu helo kun xasana inuu helo siduu ku heli karaa rasuulka ilaahay markii la yidhi muxuu ku jawaabay yusabixu miata tasbiixa boqol jeeruu subxaana allahi leeya boqol jeer hadduu subxaana allah yidhaahdo kun xasanuu helaya marka inaad kun xasano hesho waa fadli aad u badan adduunyo iyo waxa yaallaba waxaa kaaga khayr badan xasanaadkaas inaad hesho marka inaan lagu mashquulo dikrullaah aad iyo aad iyo aaday muhiim noogu taha inaan kulligeen ku dadaalno in carabkeenna aan ku mashquulino bidikri illaah subxaana wa tacaala oo aan ka mashquulno waxyaabaha noo keeni kara dembiga iyo hadallada laqwiga ah wax walboon ku hadalno waa noola diiwaangelinaya ha lagu diiwaangeliya marka khayr iyo wanaag maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid qofka wax walbuu ku hadlo raqiib iyo catiidaa qoraya maa yalfidu min qowl qowlkaasi wuxuu doona ha noqdo min khayrin aw shar wax walboo qofka ku hadla waa la diiwaangelinaa hadday khayr tahana waa laguu qorayaa haddii ay shar tahana waa lagu diiwaangelinayaa maalinta qiyaamana ilaahay subxaana wa tacaala waa kugu maxkamadaynayaa saxaa'ifu alacmaala laguu soo bandhigayaa waxaad ku hadashay iyo waxaad samaysay dhammaan ay ku qoran yihiin haddii ay khayr tahana sida allah subxaana wa tacaala uu yidhi fi xadiidi abi dar wman wajada khayra falyaxmad illaah wman wajada kayra dalika falaa yaluumanna ilaa nafsah qofkii khayr hela ilaahay ha ku mahdiyo subxaana wa tacaala qofkii waxaan khayr ahayn ay u soo baxaan oo warqadihiisa shar ay ugu qoran yihiin cidaan naftiisa ahayn yuusan eedaynin ilaa naftiisaa sababtay sayi-aadkan loo qorayo iyo dunuubtan loo qorayo waxaan hore usoo marnay aayaadka shiikha uu noo keenay oo ay ka mid tahay min sifaati اlmu'miniin waxaa ka mid ah inay dikriga ilahay mar walba ku mashquulsan yihiin aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubih waqhtigoodao dhan waxay ku bixinayaan bidikri اllah subxaanaه wa tacaala marka dikriga ilaahay subxaana wa tacaala fadaaishiisa ayay adilada uu sheikhu sheegay ama hadda aan akhrinay kulligood ay tusinayaan gaar ahaan التصبيح والتحميid والتahliil fadliga ay leeyihiin أxaadiiثta شhiika uu sheego في hada الkitaab waxaa la rabaa in la xifdiyo adkaar wey adkaartana dalabaةulcilmiga inay akhriyaana laga rabaa ay ku dadaalaan qofka hadduusan dikriga xifdisaneen haddamaba ku dadaali karo marka in la xifdiyaa la yska rabaa in sha allah oo lagu dadaalo saqiir iyo kabiirba in adkaartan la xifdiyo si aan u tadbiiqinno ugu dhaqanno oo nugu camal falno ula nimaadno haddii ay tahay adkaar tiro ku qaydanno tiradooda loola yimaado haddii ay mudlaqa tahana si mudlaqa loo aqriyo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin